ballanqaadyadii aan hadda ka hor ka hadalnay xilligaygii waxaa ku jiray in afka mayga la qoro in la qoro oo la dhaqangeliyo oo laga shaqaysiiyo markii intaan nimid shirkii ugu horreeyo intaan ku qabannay wasaaradda waxbarashada federaalka iyo wasaaradaha waxbarashada dowlad goboleedyada yaan inta isugu keennay oo arrimaha waxbarashada looga hadlayo si sharci ah waxaan u dhaqangelinay oo lagu heshiiyey oo dowladda wasiirka federaalkana uu saxiixay in iskoollada laga dhigi karo lana qori karo afka mayga wasaaradda waxbarashadana ay qaadayso oy manhajkeeda ku darayso maanta afka mayga meel soomaaliya ah gobollo keliya maaha guddoomiye sheekh aadan wuxuu yidhi gobollada qaarkooda looga hadlaa meel aan looga hadlayn ma leh gabiley haddaad tagtid waa looga hadlaa gabiley haddaad tagtid ama maqaayadaa geshid ama dukaanaa geshid ama meelahaan wax lagu gadaa tagtid laba ninoo sheekaysanaysa oo afmay ku hadlaysaa arkaysaa dadkii waa la baxay waa la socday meel kasta bobulationkii deganaa waxaa ka badan dadkii reer koonfur galbeed oo inta ka tegay baa ka badan oo tegay marka maadaama ay saas tahay manhajka iskooladaa lagu daraayaa meel walba in laga dhigto oo sida buugaagtan loo soo diiban karo loo soo diibo yaan ka shaqaynaa laakiin way socotaa isku dayo badanaa jiray tijaabooyin badanaa jiray haddii far baa la qoraayaa la yidhaaha qabiil ma qori karo dhowr qof ma qori karto waxaan dowlad ahayn la qori karaa male culays dowladeed iyo qarash buu u baahan yahay ayadana waa ka shaqaynaynaa waxaa socday niman brofesoro oo isxilqaamay isbuucan yidhaaheen waa imaanaynaa waa soo noqonaynaa